shirkan wadatashiga oo in muddahaba qabanqaabadiisu socotay ayaa waxaa la iskula gorfeeyey qaabka ugu habboon ee loo gaadhi karo higsiga iyo weliba doorasho ka qabsoonta soomaaliya sida uu faahfaahinayo jibriil ibraahim cabdulle oo ah madaxa hay-adda c r d ee magaalada muqdisho oo ka mid ahaa ergadii matalaysay ururada bulshada rayidka ah dadkii lagu marti qaaday ee wakiilka ahaa ummadda soomaaliyeed habeenadii aad bay u qurux badnayd inay meel isugu yimaadaan ay ka wada hadlaan dantoodii iyo dantii soomaaliyeed waxaana laisla go-aansaday qodobadii baa laga dooday oo intooda faraha badneed amba ay soo diyaarisay dowladda dhexe amba dowladda federaalka ah oo ahaa qaab qaababka ay macquul ku tahay inay ku dhacdo doora doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana la go-aamiyey in bisha november loo qaado fikradihii mid la gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobolada dalka meelaha la geyn karo bisha decemberna jawaabteeda shir kale lagu qabto magaalada muqdisho oo lagu soo bandhigaya waxyaabihii lagu arkay ama dadku ay soo sheegeen natiijada ka soo baxda wadatashiga iyo ra'yi ururinta loogu kurgalayo fikradaha ay bulshadu soo jeedinayso ayaa isweydiintu waxay tahay cidda hadhow go-aanka ka gaadhi doonta taasi oo ahayd qodob ka mid ah kuwii laga wada hadlay waa laga wada hadlay laakiin waxaa kasoo baxay toban qodob shirkii labada cisho socday oo warsaxaafadeed ah laakiin waxaan is leeyahay saddex qodob ayaa muhiimad qaasa leh oo khusaysa su-aal jawaa su-aasha hadda ay weydiisay saddexda qodob waxa ay tahay go-aanka ugu weyn oo ka soo baxay wuxuu ahaa wax la yidhaahdo ku darsasho in lagu darsado xilligii dowladda waktigeeda dhammaanayay inaysan jiri doonin oo sanadka dambe la qaban doono doorasho amba qaab lagu bedelo dowladda hadda jirto ama maamulka hadda jiro marka qodobkaas waa qodob la isku waafaqay qodobka labaad wuxuu ahaa oo asna muhiimadiisa leh in awoodda amba qaabka amba go-aanka lagu gaarayo qaabka doorashada dhici doonta udhici doonta sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka aysan go-aan ka gaari karin hal qof amba koox aysan ka go-aan ka gaari karin ha noqoto dowladda federaalka ha noqoto maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiintooda amba ha noqoto ururka bulshada rayidka soomaaliyeed go-aanka wuxuu noqon doonaa go-aan wadaxaajood ah sidoo kale qodobada la isdultaagay ee shirkan looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa sida laga yeelayo baarlamaanka federaalka ah oo xilligiisu ku eg yahay sannadka soo socda ee labada kun iyo lix iyo tobanka iyada oo talooyinka qaar ay soo jeedinayeen in loo kordhiyo muddada iyo in kale qodobada qodobo waxaa jira xoogaa abuuray culaysyo inta shirka jiray qodobo wuxuu ahaa qodobka la xiriira baarlamaanka iyo ku darsasho xildhibaanada baarlamaanka ee kasoo qeyb galay shirka maanta qaar badan oo kamid ah oo uu ku jiro guddoomiyaha baarlamaanku ayagu waxay aada u daneynayeen in wakti kordhis lagu daro oo hay-adaha dowladda wakti kordhis loogu daro taasaana wakti dheer ka qaadatay sidii laysaga qancin lahaa marka waxay noqotay baarlamaanka soomaaliya go-aanka ugu dambeeya la qaatay wuxuu ahaa in baarlamaanka soomaaliya bisha agost labada kun iyo lix iyo tobanka waktigeeda wax ka dambeeya oo baarlamaanka noqon doono la abuuri doono baarlamaan lagu bedelo inta ka hartayna ay noqoto wakti la geliyo qaabkii lagu bedelila waxyaabaha laga hadla arrimaha la xidhiidha natiijada ka soo baxday shirkan wadatashiga ee u baahan faahfaahinta waxaa ka mid ah sida ay howluhu u soconayaan iyo tallaabooyinka la qaadayo labada bilood ee soo socota ee la ururinayo afkaarta dadweynaha soomaaliyeed waxaana faahfaahin ka bixinaya madaxa c r d jibriil ibraahim cabdulle waxaa dhici doonta waxaa lagu heshiiyey in bisha november horaanteeda tababar wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha ay khuseysay guddiyada la magacaabay ee barnaamijkan wada ay tababar u furaan dad fududeeyayaal ah ayagu oo ay la socotay xildhibaano iyo wasiiro ay tagaan magaalooyinka la cayimay ama de gobolada la cayimay oo ay dadka u bandhigaan waxyaabihii inta lagu lagu laskasoo hadal qaaday markay taas oo dhammaanto waxaa lagu soo noqonayaa magaalo madaxda muqdisho bisha december ayaa waxaa lasoo hordhigayaa waxaa dhacaya bisha december afar iyo tobankeeda shan iyo tobankeeda xilli ku beegan ama bartamaha bisha december shirkii saddexaad ee wadatashiga qaranka amba madasha wadatashiga kaas ayaa lagu soo bandhigaa meeshaas ayaa markaasi waxaa go-aan looga gaarayaa go-aan laisku waafaqsan yaha oo la iska qanciyey oo aan qofna qof ku qasbaynin iyadoo la tixgelinayo dadka waxa ay soo sheegeen amba talooyinka ay soo bixiyeen ayaa loo gaaraa go-aankaas ayaa marka waxaa la horgeenaya shirkii hiigsiga amba waxaa la yidhaha high level partnership forum oo international community ku dhex jirto ayaa loo bandhigayaa dabayaaqada bisha december amba first week amba sitimaanka hore amba sitimaan ku xiga bisha january shirkaas ayaa wuxuu ogolaanayaa amba uu taageerayaa qoraalada kasoo baxay iyo go-aanka ugu dambeeya la gaaray masha bisha january markay dhamaato shacabka soomaaliyeed ama january dabeeqadeeda shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan in ay og yihiin qaabka doorashada ay dhici doonto iyo qaabka laysku dooro doono sanadka labada kun iyo lix bisha september agosto bisha sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka marka qaabkaas bay dhici doontaa waa wakti xaqiiqdii aada u gaaban laakiin haddana aan is leeyahay dhibaato culayska jira aawigiis waxaa lagu qasban yahay in aada loo shaqeeyo waxaan is leeyahay maantay yacni shirkaa qabsoomay guul ayay ahayd oo wakti baa la geliyey waana loogu hambaliyena dadkii kasoo shaqeeyey in laisku yimaado arrintan go-aan laga gaaro haddii ay bisha january dib u dhaafto oo ay gaarto bisha february ama march ama april ama june ay tagto macquul maaha in election dhaco marka waxaa lamuraan ah in sida ugu dhaqsiyaha badan bisha december bartamaheeda go-aanka ugu dambeeya la qaato shacabka soomaaliyeedna ay og yihiin waxa uu bedeli doono baarlamaanka hadda ay qabaan ee federaalka doorasho madaxdii dowladda madaxdii hogaamida dalka la doorto bilaha soo socda ayaa noqon doona kuwo muhiim u ah mustaqbalka siyaasadeed ee soomaaliya saameynna ku yeelan doona iyada oo laga dhursugayo waxa isugu soo biyashuban doonaan afkaarta laga ururinayo dadka soomaaliyeed